waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali kan australia dhibaato weyn waxaa ku haya waxaa loo yaqaano domestic violence oo ah gacan hadal sheekh ciise muuse waxa uu ka mid yahay culummada ugu waaweyn ee dalkan australia gaar ahaan magaaladan melbourne waxa uu la yimid fikrad cusub oo arintaasi wax looga qaban karo sheekh ciise kusoo dhowow s b s mar kale xasan waa dhowahay oo aad ku mahadsan tahay martiqaadkaad igu martiqaaday microfonka runtii waxaan maqlaynay muddo dheer muddo dheer intaan waddankan joognay waxaan maqlaynay waxyaabahan domestic violence yacni reerka oo aan deganayn oo had iyo jeer qulqulato ay ku jirto ninkii dhinac u socdo gabadhii dhinac u socoto caruurtii ay ku dhiban yihiin yacni waa arrin aada iyo aada looga xumaado dhibka siduu u socdo iyadoo mararka qaarkood ay gaarayso in dil uu yimaado labada qof midkood wax la gaarsiiyo gacan loo qaado guurkana sidaan naqaano had iyo jeer wuxuu ka hadlaa dhaqankeenu sidiisaba wuxuu ku salaysan yahay in la isu naxariisto in la isu dhaqmado in qofba qofka kale uu madaxa saaro oo yidhaahdo waxaa igama mudna waxaa igama mudna kaa iyo kaabuu iga mudan yahay qofka sidaas inuu u fekero ayaa guurka loo sameeyey haddaan haddii guurka uu wax kale yahay dee marka horeba faraha laga qaadin lahaa waa gartay sheekh ciisow marka dhibaatadan domestic violencega ama dhibaatadan gacanka hadalka australia aad bay ugu badan taha sidaan hore usoo sheegnay bulshadeenna soomaalida ama muslimiinta ma bulshadaas kale kala mid yihiin ma kaga badannahay ma ka yarnahay ma jiraan haween badanoo kuusoo dacwooda adiga maadaama culummadii magaalada aad ka mid tahay
wallahi xasano horta ma sugi karo tirakoobka waxay in dadka laisbarbar dhigo kolleyba in la sameeyey dad dad baa hawlaha ku jira aan ka bixin oo mar walbaba fiirfiiriyo sameeya baaritaan iyo xagga jaamacadaha iyo marka laakiin anigu ma aqaan in arrimahaas la sameeyey haddii la sameeyena yacni waxaan akhriyey ma aha laakiin waxaan rumaysnahay in reerka rabshada ka jirta ay cid walbaba ay ku jirto oo dad ka maqan ayna jirin mujtamaca aan ku noolnahay qolo walbaba sibay ugu jirtaa anigu awal waxaan filayey inaan ahaano dadka ugu yar sababtoo ah waxyaabaha kiciya mararka qaarkood rabshada guriga iyo dadku inay isku dhacaan waxaa ka mid ah bahashan la cabo khamrada iyo alcohoolka iyo waxaasaa ka mid ah mukhadaraadka la isticmaalo iyo ayaa ka mid ah oo qofka maskaxdiisii waxyeelo u geysanaya marka waxaan islahayn anagu dadkeenan muslimiinta ah oo aan arrimaha nala ka xarimay inay meel aynala soo dhowaanin haddana waxaad arkaysaa in dhibkii uu taagan yahay oo rabshadihii meelo kale ay ka imaanayaan wiil dhinkii iyo iyo iyo xaaskiisii oon wada hadlayninoo isfahmaynin oo caradu badanayso maalin maalinta ka dambaysa sii badanayso marka haweenku intaa way qaylinayaan inta dadka ila soo hadla haween baa u badan way aad bay u yar tahay ragga ila soo hadlay oo mid iyo labo xoogaa wax ka sheegaya xaasaskooda laakiin haweenka weeye inta badan waxaa soo dacooda maantadaasaan kula hadlayo hadda ballan aan galabtay leeyahay qof inuu ii yimaado gabar ii timaado arrimaha kala igala hadlaysa marka wuu badan yahay dhibku waa gartay marka sheekh ciisow fikrad cusub baad la timid oo aan hore loo arag fikraddaas maxaa kugu dhaliyey waxa ay tahay se bal haddaad la qaybsatay dhegeystayaasha
horta fikraddan waxaan in badan badan badan ayaan anigu keligay sheekeysanaya anigaa isla sheekeysanayay oo islahaa war maxaa khaldan dadka maxaa ka khaldan horta waa maroo dadkeennan dhallinyaradeennan muslimiinta ah runtii anagu imaam ahaan dadkeena imaamada ah hawl fiican ma qaban inaan runta sheegnaa fiican waxaa la yidhahdaa self criticism waa xaq markuu yahay waa la sheegaa waxay ahayd inaan dhalinyarada ee guurka rabta inay guursadaan oo guurka soo gelaya inaan u samayno seminaaris aqoon isweydaarsi wiig laba wiig socon kala ciddii rabta inay kasoo qaybgasho ay kasoo qayb gasho ma aanu samaynin sababtoo imaamadii laftigooda hawlo kaloo badan saajikiibuu ku jira hawshiisii salaadiisii cashar bixinuu ku jira xaw ku jira marka ya hawshaas waa hawl maqan oo marmarka qaarkood waxaan dhexdeena imaamada dhexdeena ka hadalnay inaan cid u xil saarno dad psychologist waxya ka yaqaana iyo dhinacyab kale isu keeno oo arrimaha la fiiriyo marka toddoba sano sideed sano sagaal sana laga joogaa waktiga arrintaasa uga hadlayn ilaa maantay wax ka muuqda ma jiro marka aniga keligay markaan isla sheekaystaan waxaan xasuustay qolooyinkan kale oo aan annaga lagu diin ahayn iyaga laftigooda markay isguursanayaan waxay waxay leeyihiin ballanqaad ay isu sameeyaan ballanqaad ninka wadaadka u ah marka uu isku daro oo labada qof isku daro iyaguna waxay isweydaarsadaan wax ay yidhaahdaan vows ayay isweydaarsadaan micnihii waa ballanqaad ballanqaad bay isweydaarsadaan sidaasan waa waa noloshaan wada wadaageynaa hadday dhibaato kastoo timaado farax kastoo yimaado waan wada wada joogeynaa wax saasay ku hadlaan marka waxaa igu soo dhacday annaga middaa wax u eg ma heli karnaa ma keeni karnaa ilaa adduunku fikraduhu maalin walbaba waa furfurmayaan qofka dadka la nooshahay waa inaad fikrado wax ka kororsataa wax ka barataa siiba wixii markay fiican yihiin oo dan guud ay ku jirto iyo waa inaad dadka ka qaadataa marka waxaa igu soo dhacday war ballanqaad oo sida qolooyinkan kale ay sameeyaan aan ahayn laakiin markaad u fiirsato ballanqaad ah oo wixii ujeedadii laga lahaa laga gaari karo markaasaa waxaa ii soo baxday waxaan idhi okay gabdhihii ma haylno gabdhihii ma hayno maalinta dhaqankeena waa dhaqan xoogaa adag weeye gabadhii iyo wiilkii maalinta laysku nikaaxayo dadkii oo dhan baa fadhiya rag baa fadhiya haweenkii baa meel iyagana meesha wax ka fadhiya marka wiilkii gabadhii ma wada imaanayaan marka waxaa igu dhalatay fikradda ah war wiilka haddii ballanqaadka uu sameeyo isagu ballanqaadka haddii isaga uu sameeyo gabadhuna waxaba dhibaato lama imaan doonto ninbaa muddadii intaanan maalintii iigu horreysay oon bilaabay sagaal iyo labaatankii february ayaan arrintan aan ayaan bilaabay oo ooda ka ka qaaday nin baa wuxuu igu yidhi oo gabdhahana maa la weydiiyo booliiska inayna u yeerin markaasaan waxaan ku idhi war arrintu waa arrin hadday hal dhinac ka xalismato dhinac kalena waa xalisan tahay oo haddii wiilku ballanqaadkii uu ka run sheego sababtoo ah dhaqankeenna aan leenahay oo diinteenna aan leenahay ayaa waxaa ku jira toban ballan oo lagu hadlo oo qur-aanka u qoraya ayaa ku jirta waxaa ka mid ah ballankaad qaadaan fuliya yuuna jabin yuunan la baylihin ballankaa sababtoo ah ballankaa waxbaa lagaa weydiinayaa ama dadku ha ku weydiiyeen ama ilaahaygii ku abuuray ha ku weydiiyo waa ballanaad qaaday ood hawl ku ku ku banaysatay marka guurkaada aad ku banaysatay marka ha jabinin marka waxaan soo saaray maalintii iigu horreysay waxay sagaal labaatankii february haddeer iigu dambeysay ayaan arrintan keenay wiil guursanayay ayaa waxaan ku idhi adeer markaad tiraa waxaan kula heshiiyey waa u qoray ma isaga uma qorin runtii afkaan uga sheegay waxaan idhi markaad tiraahdo waan ogolaaday inaad gabadhaas aada igu darto xaas ii noqoto markaan markaad ogolaatood aqbasho hadalkaan raaci hadalkii marka wuxuu ahaa hadalkii wuxuu ahaa ballanqaad haddaad qaaddo hagaaji oo fuli oo ha jebin sababtoo a waxbaa lagaa weydiinayaa sidaa darteed waxaan idhi waxaad ku dartaa waxaan ballan qaadayaa in aan reerkayga aan ku dhaqo jacayl nabadgelyo wanaag naxariis kana ilaaliyo rabshad domestic violence aan ka ilaaliyo arrintaa maalintuu wiilka ku dhawaaqay ee meesha waxaa fadhiyey ugu yaraan laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol rag iyo haweenba waa joogeen shacab bay u tubeen waa haweenka oo u mashxaradeen aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey markii labaad baad samaysay labaatan iyo sagaalkii februaayo markii koowaad bay ahayd asbuuc kadib wiil kaloo guursanaya baad intoo kale akri tiri marka ma arrintaasu ma waxay ku socotaa wiilkaas guursanaya oo keliya mise dadkaas meesha fadhiyo laga yaabo wiilal badan oo saaxiibadiis oo laftigooda ama hore u guursaday ama guursanayo bulshadoo dhan baad ugu talagasha in fariintaasu gaarto
may waxaan ugu talagalnay fariintu inay dadkao dhan gaadho warku warku maalin buu meel ka bilowdaa dadka dhegaysanaya iyo qofka laga rabo inuu fuliyo qofba maalin bay meel u joogtaa wiilkan maantuu guursanaya maantuu reer samaystay isaga ayaa laga eegayaayoo wax uu kaga dhaqmo la eegayaa kuwa kalena waa waxay xisaabta ku darsanayaan oo maalintii ay hawshooda usoo hagaagto waa waxay ku talagelayaan oo waxla qariyey ma aha marka runtii waxaan isleeyahay arrintani wax ma bedeli kartaa waa pilot project waxaan la yidhaahdo weeye waxaan rajaynayaa afar sano ama shan sano markii la gaaro in aan samayno survey aan samayno intii guursatay wixii ay arrintaa ka bedeshay iyo xaalkooda meeshuu marayo si ay dadka kale u noqoto dugsi ay galaan oo ay wax ka kororsadaan si ay u noqoto waa gartay ma la ogaada marka gabdhaha ama haweenku fikraddan waxay ka qabaan ma la wadaagta laftigooda maya weli lama wadaagin waxaan rabaa inaan gabdhaha aan weydiiyo hadda guurkan kii igu dambeeyay bishii toddobadeediibuu ahaa wixii hadda ka bacdi ii yimaadaa wiilkii gabadha marmar bay iisoo hormaraan oo dadku intaynan la hortegin ayay ii yimaadaan oo warqadii waxbaan ka saxiixaa marka hadda kadib markay ii yimaadaan ayaan arrintaa iyagana ku baraarujinayaa oo inay tahay ballan la gelaayo oo mujtamaca iyo ummadoo dhan loo qaadayo waa gartay sheekh ciise waxaad tiri inaad gabar la ballansan tahay gabdho badanu ay arrintan ka soo cawdaan marka culimo ahaan ama sheikh ahaan markay gabadha ku tiraahdo odagaygiibaa xalay garaacay muxuu yahay jawaabtaadu maxaad markaas kula talisaa gabadha
runtii xaaladuhu way kala duwan yihiin xaaladuhu way kala duwan yihiin ma gacan qaad oo gabadhu baqdin ay qaaday oo ay dhibaato maalin keliya aan ahayn muddo soo socotay hadday arrintu muddo soo socotay haddee waxa weeye anugu gabdhaha waxaan kula taliyaa iyagan waxaan weydiiyaa ma waxaad u baahan tahay in laydin maslaxo oo shuruudo ayaad xiranaysaa oo wiilkan haddii sidaa iyo sidaa iyo sidaa uu mar dambe yeelo inuu kaa furan yahay oo ku furayo ma sidaasaad rabtaa wiilkan caruur miyaad u haysaa ma caruur la-aan baad tahay ma hadda dhow baad isguursateen ma xoogaa yacni interview xoogaa inaan la qaato ayay ku fiican tahay marka qofkii ay gabadhii ay xaalkeedu u egyahay inaynan ninkan waajihi karin oo baqdin soo socotay intaa muddo dheer soo socotay oo dhismaysay hadday meesha taallo waxaan leeyahay waddankan sharci baa ka dhisan war sharci baa ka jira booliiska arrintaada gaarsii haddii wax lageeyeelay la yeelay oo gacan muddo socotay ay jirto laakiin maalin keliya wax dhacay oo mar keliya dhacay haddee reerka laftigiisa inaan isu haynaan rabnaayo oo isu celinaan rabnaa oo wixii khaldamay la saxo iyadaa markaa kala hadlaya haddii ninka aan arki karno oo arrintan wax ka bedeli karno shuruudi wixii qabtana oo markaa ay qoran karto waxaasoo dhan bay u baahan tahay waa gartay ugu dambeynta marka guud ahaan bulshada qaar baa laga yaabaa weli inay u arkaan in gabadha mar ama la dharbaaxo ama sida qaarkood u isticmaalaan kelmadda in la edbiyo iyagoo ama diin u cugsanaya ama dhaqankii soomaalida ahaa u cuskanaya marka ragga noocaas oo kalea weli aaminsan in ay okay tahay in gabdhaha loo gacan qaado maxaad dhihi lahay
wallahi waxaan dhihi lahaa horta waa dhibaato haddii qofku dhaqankii uu ku soo koray oo ku caqliyeystay oo weli uu isleeyahay kiibaa shaqayn kara iyadoo meeshaan joogno meel ka duwan ay tahay dhaqanka isaga ah marka qofkaa sidaa ah oo dhaqanka uu ku gaamuray wuxuu u baahan yahay nasiixu u baahan yahay taluu u baahan yahay in meel wax laga tuso ayuu u baahan yahay sababto waxaa dhici karta laftigiisu inuu victim yahay oo dhaqankii uu ka yimi uu victim ka yahay laakiin marka la yidhaahdo adeer sidaan iyo sidaan diintuna ma qabto gabadh nebiga calayhi salatu salaam ninkii ninkii qiimo badnaa ma jirin weligiina gacan ma saarin isagoo sagaal haween ah ka dhintay markii uu adduunkan ka tegay sagaal haween ah mid tiri gacan buu isaarin ma jirin adigu mid keliyaad haysataa hal xaas keliyaad leedahay ma kari weyda inaad yacani usluubayso oo maalintay car waxaan rabaa inaan halkan ku xasuusiyo nin baa laba wiil wakti laga joogo imaamada ka mid ah ayaa wuxuu ii sheegay wiil iyo gabadh baa usoo dacwooday oo aan dadkeena ahayn jaaliyad kale ah ayaa usoo dacwooday markaasu wuxuu ku yidhi ninkiiba wuxuu ku yidhi walaalow gabadhan caruur bay ku dhashay waxaad ma rabtaa inaad wada noolaataan oo wada joogtaan ha buu yidhi marka wuxuu yidhi afar arrin baan ku siinayaa afartaa arrin gabadhaa markay ku weydiisato hayadheh halka keenme maxaa rabtaa maxay u dhacday iyo su-aal kale ha gelinin hadday tiraahdo waxaa isii haye hadday ku tiraahdo my husband waxaan arrintaa iisoo qaba shopping iga keen haye ka baabuurka furihiis soo sii hay adigoo afar shay oo wada haye ahaa ayuu u sheegay ninkii wuu sameeyey wiig dambey ku soo noqdeen wuxuu yidhi waxaan isla isla joognaa maanta maalintii aan guursaday oo kale ayaan maanta wada joognaa aniyo iyada ninku waa nin marka isagu inuu adkaysi leeyahay oo dulqaad leeyahay oo waxyaabaha uu maarayn karo saasaa laga doonayaa
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali